muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana waxaa la gaaray haddii aad maqli jirteen barnaamijka faaqidaada oo halka hadda loo bedelay barnaamijka faaqidaada covid nneteen waxaana la diyaar ah waryahayga mukhtaar cabdicasiis timcadde aad baad u mahadsan tahay faadumo daar cadow
somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal waxaan ahay mukhtaar timacadde barnaamijka waa barnaamijkii faaqidaadda wararka halka aad ka dhegaysan jirteen waxaa idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aynu uga hadlayno faaqidaadda cudurka covid nneteen oo caalamka halis ba-an ku haya waadamada uu sida tooska ah u dhibaatay waxaa ka mida markii hore uu shiinaha ka dilaacay dad badan ay ku dhinteen iyo sidoo kale talyaaniga maraykanka iyo sidoo kale wadamo kale oo aad u fara badan haddaba dalkeena soomaaliya ayuu soo gaaray caabuqaasi iyadoo bulshada soomaaliyeedna aysan wax wacyigelin aysan ka haysan ama wacyigooda uu yahay waxyaabo kala duwan ay ka aaminsan yihiin barnaamijka waxaan ku eegi doonaa mowduuciisuna uu yahay sidee bulshada soomaaliyed looga wacyigelin karaa caabuqa covid nteen waxaa nagala qaybgelaya barnaamijku intuu socdo xildhibaan brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale xuseen cabdi casiis faarax oo ah agaasimaha soomaaliya siryanes iminka iyo qadka telefoonka si toos ugu jiraan haddayna maqlaan soo dhowaada labadiinma aad baad u mahadsantihiin iyo sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doona waryahayaga cabdixakiin cabdi ismaaciil oo maraykanka jooga islamarkaana nooga faahfaahin doona waxyaabihii ugu dambeeya dalkaasi maraykanka bal marka horese waxaanu ka hormaraynaa ama isla dhegaysanaynaa qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo sidoo kale caabuqa covid nteen su-aalo kala duwan oo ay ka bixiyeen
anu waxaan u malaynayaa horta baalkani wax jiraba inuusan ahayn sababto ah waxaa weeye hadda kiiska saddexaad baa la hayaa sida robagandada miidiya soomaaliduna wax wax laga qori karaa maaha waxaad arkaysaa halkan adoo haddeer miidiya wax ku arkay inaad halkanna waxaad ku arkaysaa wax lid ku ah soo horta total media soomaalida wax laysku hadlayn kara ma ahan wax uu noqday wax faraha ka baxay isbedbedelay laakiin anigu waxaan aaminsanahay halkan hadda waad aragtaa daljirkaan taasisanahay anigu qof ahaan wax cabsiya coronavirus kama qabo shactirooyin iyo riwaayadaan ka sameeyeyna way jiraan oo ah, social media ku jira marka aniga hadda bulsho badan baa halkan isugu timid waa daljirka daasoon hortiisa wax cabsiyana kama qabo totalina ma aaminsani inuu wax jiraba yahay Een, dhallinyarada horta waxaan leeyahay maasha allah wax walba kalsooni waaye marka naftaada oo kalsoonta aaminsan tahay inuu cudurkan yahay cudur ilaahay wato wax ilaahay kuu keeni kara Een, ma ahan inaad aaminto inuu qof kuu soo dhowaaday kaliya cudur aad ka qaadi karto ama meel laysugu yimid Een, hadda ujeedaa daljirka dahsoon een, dadweyne aad u fara badan oo kala duwan oo magaalooyin kala duwan ka yimid aad joogaan Een, hadda ma ma u malaynaya inay jirto qof ka mid oo aaminsan in cudurkan isku imaasho ahaan laiskaa qaadi karo
cododkaasaad dhegaysanayseena waa qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho een, waxaan dib ugu laabanayaa martida barnaamijka ee nagala qaybgelaysa een, waa mawduuceena een, een, maanta aynu ka doodaynana waxa uu yahay sidee bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin karaa caabuqa covid nteen ee dhibaatada baanku ay caalamka een, dhakhaatiirta iyo sidoo kale een, een, dadka een, een, waxgaradka ah iyo een, macalimiintu qayb ma ka qaateen ama wacyigelin ma sameeyeen ku aadan sidii bulshada lagu fahansiin lahaa caabuqan iyo waxyaabaha ugu halisan ee caalamka uu ku saameeyey waxaan ka hormarayaa brofesor xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah een, golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan een, ka waran een, ma- sidee lagu wacyigelin karaa ama wacyigelin lagu siin karaa bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin karaa cudurkan covid nteen ee dhibaatada ku haya bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم آه، marka ugu horeysa een, raadi muqdisho waan idin salaamayaa آه، runtii aqoon-yahanada آه، runtii dhakhtarka iyo doctoorka iyo maaragtay آه، wariyaha cabdixakiim آه، isagana khadka nagula jira iyo adigaba آه، waa marka ugu horeyso iyo intana dhegeysanaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh Eh, midda xigta eh, wacyigelin horta bani aadamka marka ugu horeyso waxa dhacaya aragtiya kala duwan ayaad moodaa sida hadda dadkii hadlayay ee soomaaliyeedba fikirkooda way loogu kala maantay ee iskaga duwan yahay haddii u yimaado ama cudur ama aafo laakiin eh, maanta waxaan ognahay soomaaliya inay ka kooban tahay eh, bulsho ahaan bulsho ku nool miyi iyo mid ku nool magaalo Eh, haddii eh, wadamadii horumaray eh, meesha eh, inta badan ee ay u haystaan haddii la yidhaahdo ama eh, ka hortag iyo dawooyin iyo caafimaad intii la doono waxaan filayaa maanta adduunka kuwii ugu horumarsanaa ayuu cudurka ku xoog badan yahay soomaali fara badan oo annagana aan u taxsiyeynayna oo meesha ku geeriyootay iyo ku hayaba oo hadda ra-iisul wasaareheenii hore ee na tilmaamayo maaragtay madaxweyne nuur cadde iyo wiil uu dhalay ilaahay caafiya ayaa ka mid ah inta maanta hadalhayntooda ee dadka soomaalida diblaha joogo ee runtii dhibkaasi iyo cudurkaasi laga sheegayo laakiin annaga sideennaba horta yaan nahay in laisweydiiyo waaima ummad oo ayada jaantaha rogan oo sida wadamada yurubta ay ku xisaabtamayaan ee dadka diimaha kala duwan haysto miyaan nahay mise horta dad muslinaan nahay annaga ilaahay subxaanahu watacaala baa nala hadlay haddii ee aan awalan aan nahay dad muslin ah oo digniin fara badan xanaam fara badan bani aadamka hadduu khaldamo hadduu xuduudkii ka baxo hadduu tacadigiisa bato hadduu dulmigiisa bato haddii shido oo asaga maaragtay ee ilaahay ee isaga inuu imtixaanayo oo asaga uu sheegay baa jirtay oo aayaddiisa ay ku caddahay walanabluwannakum ma- maaragtay shay min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alanfusi wathamaraat wabashir isaalixiin aayaddaasi oo ay tilmaamayso haddaad idinka yacni intaad aan sheegaya aad ku sifowdaan waan idin imtixaanaynaa oo waan idin imtixaanaynaa oo ilaahay weliba ku akidayo inuunu tawkiida walanabluwannakum waaya marka cabsidagii iyo marka hadda ee tii baa lagu jiraa bani aadamka marka waxaa la gudboon oo aniga wacyigelintayda ay tahay in alla ka cabsigana la badiyo alla barigana la badiyo waxyaabaha kale ee talooyinka kale ay bixinayaan ee ragga takhasusaaadka ulene inaan la dhayalsanin oo bulshaduna ayaga ay u hogaansamaan laakiin waxaa muhiim ah tii alle oo annaga uu na faray oo la fartoonaado laga fogaado waxyaabaha ilaahay xaradiisa keeni kara waayahay marka een kaxo- ka golo shacab ahaan oo kale een waxaad ka mid tahay golihii shacabka ee baarlamaanka een soomaaliya oo wakiilka bulshada een ka warran marka wacyigelin ma samaysan oo een dadka bulshada soomaaliyeed aad ku ogeysiineysaan halista caabuqan iyo sida looga digtoonaan karo
wacyigelin eh, qof weliba maaragtay way u furan tahay oo mid go-aan baarlamaan iyo laga sugaayo keliya ama xildhibaanada inay sameeyaan maha annaga guddi baan leenahay sida dawladdaba ay u leedahay xukuumaddeeda maaragtay ee wasaaradda caafimaad cid hadda annaga oo baarlamaan ee wadda oo inta ay tiraahdo ama dad la dhihi karo ama dhakhaatiir aan baarlamaanka iyo dad oo waxgarad ah oo yacni takhasusaad kala duwan leh way ku jiraan laakiin cid iskugu yeertay oo ama xataa ee hay-adaha ku mashquulsan ee ayaga ay soo tabeen ma jirto wasaarad weliba ayadaa kaligeeda ordaysa tan gaadiidka ayadaa ordaysa mid caafimaadka kaledaa ordaysa midda ee maxaa la oran jiray ee- ee iyadana howlaha kale ee ayaga ka khuseeyo wax iskaashi la yidhaah oo aan hadda noo muuqdo baarlamaan iyo xukuumad wada shaqaynayo ma aragno xukuumadda unbaa iyada isku kooftay howlahoo dhan baarlamaankana waaba hurdaaba ugumaba jirtaba isagana maaragtay inuu shaqo ku leeyahayba ma moodid hogaankiisa arrimahaasi taa waa geli maayo laakiinne waxaa meesha taalla inay eh, iyagu ay isxilqaamaan dadka ee aqoonta iyo ahlul maaragtay in cilmiga ilaahay uu ka dhigo ama ha noqdaano dhakhaatiirtu ama ha noqdaano culimaa udiinku in bulshada ee qaybaheeda kala duwan oo idinka miidiyaha number one aad ka tihiin dadka ehelka u ah in bulshadana cabsi la geliya oo qalaq iyo ruucb lagu abuurana laftirkeeda waxay ka tahay qayb aan loo baahnayn oo lagaga yacni fiican yahay in la dejiyo oo ay ka roon tahay dadka loona sheego waayahay waxaana wax ilaahay xaggiisa rabbaani ah ee rabbi in la baryo oo looga gudbi karo oo dhinaca wanaagsan shacabka maartay ee lagu dhiirigeliyo Waayahay.
dowladda waxaanu sheegaynaa meelaha laftirkeeda kaalinta la rabo inay ka ciyaarto waxaa ka mid ah meelaha dadka faraha badan ee ayaga iskugu imaanaya mar hadday ka digtay xabsiyadoo kale inay fiiragaar ay u yeelato waayo meesha waxaa ku wada xiran muwaadiniin fara badan xabsiga dhece haddaad fiirisid meelo kale ee kala duwan oo ayada ee maaragtay dadka dembiyada galay ay ku xiran yihiin ayada laftirkeeda inay qorshe u dejiso ayaa loo baahan yahay waayahay Dadka ay ku xildhibaane- waran ee meesha ku wada xirxiran iyo dembiyada kala duwan ee qaarkooda kuwa laga yaabaa inay labaatan doon shan sano u xiran yihiin oo aan wax micno leh oo maxkamadda weli aan lala soo saarin waxyaabaha qaar inay kala fududaysana dowladda ay u taallaan waayahay xildhibaan waan kugu soo laaban doonaa waxaan u gudbayaa een xuseen cabdicasiis oo ah agaasimaha isbitaalka soomaali seylaan een een kusoo dhowow een bal een dhankiina wacyigelinta ku aadan caabuqa coronavirus ee bulshada een caalamka aan aafeeyey iyo sidoo kale waxyaabo aad dooneysaan inaad qabataan
aad baad umahadsan tahay waan umahad celinayaa adiga iyo bahda radio muqdisho runtii een, wacyigelintu ee, waa ay waan isku daynay waxana waa wax musiibo caam ah ee, runtii ee, muddo ka hor waraysi aan siinay radio muqdisho waxaan oga hadlayay in qalab dheeraad ah tababar dheeraad ah dhakhaatiirta wacyigelin joogto ah in loo baahan yahay ee, bulshadana weli inaysan qaadanin oo runtii ay aragtiyo kale iyo in mararka qaar la siyaasadeeyey oo laleeyahay ma garanaysa ay wasaaradda dana kale ayay ka leedahay ama muddo kordhin si ayay ka leedahay xukuumadda oo kale marka eh, waxaasoo dhan waxaa bays u ah wacyigelintii inay weli aada u hooseyso iyo habka xukuumadda ay u wajahday laftirkeeda waayo wasaaradihii ay khuseysay inay mar walba si wadajir ay uga hadlaan eh, runtii guddi madax bannaan loo sameeyo si arrintii aan loo siyaasadaynin bulshada nooc walbana laga arko Eh, ka aniga ka dhaktar ahaan wacyigelin aada u badan aan sameeyey ilaa iyo waxaan booqday eh, kow iyo eh, labaatan iskuul Eh, iskuulaadkiina hadda waa la xiray Eh, in- markii cudurkuu soo baxay ayaana bilaabay wacyigelintaas Eh, middan hadda marka taagan ee ah waddanka in uu soo gaaray bulshadiina weli aada u dhayalsanayso marka taas basically xagga xukuumadda xagga warbaahinta xagga eh, dadka cilmiga u leh intaba waxaan aaminsanahay inay gaabis badan uu ka jiro Eh, waa tii uu ilaahi subxaana watacaala u yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hawshan waa howl dhakhaatiira waa howl ma garanaysaa bahda caafimaadka looga baahan yahay wasaaraddu inay facilitate garayso ay kulamada u fadiso oo ay runtii eh, dhakhaatiirtu ay fursado badan ay siiso inta wasaaraddu u shaqaysay inta kaleba taasaa ah runtii alarmin ka dhigi lahay sidaan aaminsanahay golihii shacabka oo kaleento fariimo joogto ah ee runtii madaxweynaha fariintiisa waa arkayay iyo wasiiradda caafimaadku laakiin haddana waxaan leeyahay een, in alarmin eh, in laga sii dhigo weli inay u baahan tahay si bulshada waxaan looga gabo aysan noqonin mar walba in afka xukuumadda keliya inay in eh, barnaamijkan looga hadle dhakhaatiirtu aan eh, sida barefadka u shaqeeyo laftirkoodana inay wacyigelin badan ay siiyaan eh, runtii reediyaasha kal reediyo muqdisho eh, runtii dadaal badanaad samaysan waan kaga mahadcelinaya دكتورة Wararkana soo ordaya waxaa usha loogu dhuftaa in uu kasii dheereeyo marka adinka laftirkiina inaad kasii dheeraysaan wacyigelinta دكتورة دكتورة لكن آه، ولي وحنا ليهي wacyigelintii dhaqaatiirta ah, soomaaliyeed ee muqdisho weli si fiican uma muuqato oo bulshada weli waxay aaminsan yihiin ah, in aysan ah, ah, waxba ah, ah, weli weli ays- aysan ah, caddayn halka wacyigelintoodu ay marayso balse ah, loo baahan yahay ah, in ay ka qayb qaataan arrintaas maxaad ka leedahay
Een, aada u mahadsan tahay horta een, wasaaraddu ayada ayaa la rabaa inay connection ee, kala duwan ay la leedahay ee, dhakhaatiirtu aan ka shaqaynin wasaaraddu dhakhaatiirtu ee, wacyigelin badan ee, runtii ma aysan samaynin marka loo eego xanuunkan waayo een, xanuunkan ma aha xanuun aan runtii xadidi karno ee, awood ahaan iyo runtii ee, facility ahaan ee, imkaaniyaadka ama qalabaadka aan haysano iyo runtii ee, waxaad arkaysay qalabkii lagu baarayay markuu dhacay kadib kadib kadib oo oo laga helay case kadib in wadanka la keenay marka weli een, dhakhaatiirtu wacyigelin waa ay sameeyaan laakiin isku xirnaasho aniga hadda kula hadlahay waxaan tegay koo iyo labaatan iskuul ee, runtii social media iyo bagekayga haddaad gasho ee, daqiiqa- daqiiqad waxaan usoo dhigaa marba wadanka uu kusoo kordhiya khatarta uu leeyahay ee, mas-uuliyiinta kala duwan ee, siday uga hadleen laakiin haddana een, xiriir gaar ah ama bar gaar ah oo ka dhexayso ma jirto oo ay wasaaraddu ugu talagashay xafiis madax bannaan Ee, dad badan oo aan wasaaradda ka shaqaynin runtii kuna howlan ayaa jiro Ee, Waaya.
midowga dhakhaatiirtoo kaleeto guddi madax bannaan ay u sameeyeen runtii ee, professor maxamed yuusuf uu guddoomiyaha ka yahay Ee, marka dadaalka waa uu socdaa nin walbana dhankiisu u ordaya laakiin waxaan ka doorbidi lahay in center wadatashi iyo wacyigelin la sameeyo oo mar walba ay ay dhakhaatiir iyo dad barnaamijkan cilmi u leh ka- alaabtii facilitigii looga hortegi lahayna wasaaradda laftirkeeda ay qaybiso galofisiyadii waad face waad mahadsantaha waan kugu maskigii, soo laaban waan kugu soo laabanayaa eh, waxaa eh, qadka eh, ku jira eh, cabdixakiin cabdi ismaaciil oo ah wariye ka tirsan warbaahinta qaranka soomaaliya maraykanka ayuu joogaa cabdixakiin soo dhow bal eh, faahfaahin naga sii eh, waxyaabihii ugu dambeeyay ee maraykanka iyo sidoo kale eh, sare u kaca caabuqa covid nineteen oo halis ku haya caalamka
Eh, timcadda aad baad u mahadsan tahay adiga iyo martida barnaamijka eh, idinkala qayb qaadanaysa waa salaamaya eh, xildhibaan dalxaaye iyo doctor faatax iyo dabcan eh, dhegaystayaasha meel kastoo ay joogaan eh, eh, dhimashada iyo cudurkan inta uu haleelay dalka maraykanka guud ahaan wuxuu marayaa boqol kun boqol toddobaatan iyo kow qof xagga dhimashaduna waa kun iyo shan boqol konton iyo afar qof gobolka minnesota oo anigu aan hadda ka soo hadlayana waxa uu marayaa saddex boqol sagaashan iyo sideed qof ayuu haleelay dhimashaduna waa afar qof guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay ku jiraan wacyigelin ay isgaarsiinayaan oo ay leeyihiin cudurkan siduu uusan ku faafi lahaan waa in gacmaha la iska dhaqaa waa in wejiga la iska ilaashaa waa in maxaan ku dhahaa eh, wax kasta oo faafinaya cudurkan la iska ilaashaa marka dabcan eh, guud ahaan eh, soomaalida ku nool gobolka minnesota aad bay u walwalsan yihiin oo u walbahaarsan yihiin dabcan eh, waxay ahayd eh, saacadda daqiiqada aan kula hadlayo toban shan iyo toban daqiiqo ka hor Eh, waxaa dhaqan galay waxaa dhaqan galay eh, eh, xeer ah bandow ah oo qof kasta inuu gurigiis joogo lagu amray oo uu soo saaray eh, guddoomiyaha gobolka minnesota mudane tim wallis Eh, waxaa keliya oo uu ka reebay isbitaalada farmasiyaasha dukaamada qowto duru maxaan ku dhahaa cuntada laga soo gato eh, kaalimada shidaalka iyo weliba baarlamaanka iyo maqaaxiyaha eh, iyadoo taagan wax laga qaadanayo aan la fadhiisan aan loogolay in la fadhiisto marka guud ahaan eh, saas baa gobolka minnesota iyo xaaladiisu ay maraysaa Eh, wuxuu hadda eh, qodobkan hadda uu ku dhawaaqay oo dhaqan galay eh, maxaan ku dhahaa guddoomiyaha gobolka toddobiya labaatan maanta bay bay caawa ahayd in uu eh, maxaan ku dhahaa inuu dha- dhaqan galo Eh, wuxuuna ku ogyahay ilaa iyo tobanka abril marka eh, xaaladdu halkaasay maraykanka maraysaa gaar ahaan soomaalida ku nool gobolka minnesota oo aan isleeyahay eh, waa gobolka soomaalida qurbaha joogta oo ugu badan ay degan tahay xaaladoodu waa sidaas aad baad u mahadsantahay cabdixakiin cabdi ismaaciil ayuu kaasi ahaa eh, oo qadka telefoonka eh, si toosa ugu jira magaalada minnesota ee dalka maraykanka cabdixakiin aad baad u adaa mudan walaal
waayahay eh, barnaamijka eh, faaqidaada caabuqa covid 19 ayaa weli ku jirnaaye waxaan een, usoo laabanayaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo si toosa qadka telefoonka muqdisho ugu jira Een, xildhibaane een, weli een, waxaa furan een, waxaa la xiray goobihii waxbarashada ee, jaamacadihii iyo iskuulaadkii balse weli bulshadu een, een, kama wacyigelisana goobaha la isugu yimaaday waaweyn ee hore loo sheegay in in faafitaanka ugu badan uu ka sameeyo ka warran marka dadka sidee lagu ogeysiin karaa in n la- laga gudbo ama laga laga fogaado n goobaha inta badan n caalamku ay ka digeen in eh, la isugu imaado
Ah, waa mahadsan tahay Eh, waxaan filayaa horta inuu eh, waxa dadka lagu wacyigeliyo waxa ugu muhiimsan eh, nadaafadda sida maanta eh, khubaro fara badan iyo dhakhaatiir eh, ay ummadda ugu jeediyeen Hadde xataa eh, madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maray bulshada la hadlayeen sa dariiqaasi ayay mareen laakiin nadaafadda sideeday ku imaan kartaa ayadoo naftirkeeda hadda nadaafadu ilaahay bo subxaanahu watacaala ee, qiimaha ay leedahay ee salaada shanta wakti ee la tukanayo nin maalintii shan jeeroo qubaystay oo kale ayadoo ay ka dhigan tahay nin taariku salaad ah oo aanan tukanaynin oo ilaahay ku xirnayn oo asaga afar iyo labaatan saac halkaasi sida lo-dii maartay waddada ee har iyo habeen iskaga dhex yaacayo kaa waxa waaye maxay laftirkiisa ee asaga bulshada uu u yahay masaajidadii baa hadda ee laftirkoodii qalqalka soo galay ee waxyaabo fara badan marka aan leeyahay diintu dadka ilaahay noogu soo dhiibay ee ayaga culimada ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu yidhi ee maar balligu minii walow aaya war aayad xataa allah ka dhiga iga gaarsiya bulshada ee dadka siyaabaha kala duwan ee diiniyan iyo akhlaaqiyan horta ayaga u ciyaarayo ee sida ee maartay ee munaasabkaan ahayn waxaad moodaa inay u baahan yihiin kuwaasi wacyigelinta ugu xooga badan waxaa yeele nin carbeed baan arkaayo oo dhahayo shukran ya corona waan ku mahad celinaya coronow beelihii oo oo- oo dacaarada ahayd ee maaragtay ee kuwa khariban oo ayaga ahayn waad xirtay sineemooyinkii oo fisqiga la- iyo mushkiladda iyo maaragtay ee kalaabyadii waa adigii xiray waa adigii meelihii qaabka darnaa ee kulle ee laisugu imaan jiray khamrada lagu cabi jiray waa adigii xiray waa adigii meelihii balada ka jirtay oo dhan la kala yaacay waxaasoo dhan ayaa wuxuu leeyahay shukran ya corona yacni waxa waaye wuxuu tilmaamayaa in waxa fasaadka ah ee ay ka dhalan karto carada eebe hadda aan sheegahay inay tahay in ummadda looga digo waxyaabaha ee dhibka ah ee ilaahay ummadiisa uu ku imtixaanayo oo ay qayb muhiima ka tahay oo wacyigelintana number one la siiyo nadaafadana ay ku xigto annaga waxaan arkaynaa maanta waxa lala hadlayo waa reer magaalka reer baadiyaha ilaahay baa yaqaan reer guraa waaye soomaaliya biyaha iyo nadaafadda qaarkood allah yaqaan laakiin inta magaalo joogto haddaad suuqyadeena aad fiirisid ilmaha la iibsanayo waa qaawan yihiin cuntada kale ee kulli waxaa waaye waa waa waa makshuufa way fiidan tahay xataa bacyo ma yaqaana wadamada aanan bilaadiinta ah ayaa haddaa adiga tid kenya gacanta shalfis baa ugu jiro oo haddii maanta nin oo kenyaan oo adigaad wax ka iibsanaysid gacantiisa bac buu gashan naagta eh, oo maarta suuqa ee ay ku iibinaysa yaanyada bac bay gashanaysaa inta tobankii bay la gelayaan wax weliba waxay u baahan yihiin dawladda hoose gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka keliya maahane in shuruuc adag uu soo saaro oo qayb muhiima uu ka qaato gobolka la siiyo awooddiisa toddoba iyo tobanka degmo ee muqdisho wacyigelinta ayada si xoog leh goobaha ganacsigu kuwa ee maaragtay ee ee daboolan ama dadan ama jawaanada ku jira kuwaasi mushkilad ma le engegan laakiinna cunto dadka danyarta banaanka ay ka iibsadaan oo furan timirtii baa furan qooskii baa furan hirbihii baa furan tixsigii baa ku istaagayo wax welibo oo haddana jiladka ay daadsan yihiin waxaas waa in laga soo saaraa nidaam ama sanaadiiq oo gacnahan ay ugu jiraan wax ay iibinayaan inay ayaga aysan farahooda kusoo qabanin ee bulshada dadka masaakiinta ee danyarta ah oo ayaga wax ka iibsanayo waa inay wax nadiif ah oo ayaga ay siiyaan oo ay kaga gataan ee dhaqaalahooda uu yar yahay marka ayaga kuwaasi ay ka adeeganayaan laakiin Kuwaas oo xildhibaan ilaa xakameyn xildhibaana waayo.
dadka qaar ayaan aaminsanaynba een, caabuqa inuusan inuu yahay mid aan s- aan jirin oo laga been sheegayo een, sida een, dhallinyaradii soomaaliyeed ee- ee- aynu la kulan ay sheegeen ujeeday waxa waaye weliba maanta si psychologically uu ku jirto waa yacni nin aada runtii dadka ay u jecel yihiin oo sheekeeyada ee maanta magaalada loogu dhegeysi badan yahay sheekh cabdilxay ayaan maqlaya isagoo dhahay kan kaduunyowii ku dhacaya maaragtay ee- ee- xoolaha waaye kii bani aadamka waa soo aragnay waan sheekha kolleyba waxa waaye dejinta xaggeeda ayuu aad maartay ugu dadaalaya inaanan dadka ruuxbi lagu abuurin oo aan cabsi oo aan ka gaxmaatadkuna kala carar aanan la gelinin laakiin waxa waaye waxaan adduunka oo dhan ba waanta ee wadamadii horumaray oo weliba ilaahay uuna tusaayo kuwa weliba inay ayaga sida uu rabbi inay- uu asiga uu maaragtay ee, ee, uu imtixaanayo inay ku cibrad qaataan inta kale aad baad u mahadsan tahay xildhibaane waktiga oo nagu yar awge awgiis eh, waxaan rabaa inaan su-aal yar ku weydiiyo oo hadalkii dhaktarka iga soo dhex baxday oo ah een, weli habacsanaan maadaama aad aad aad mas-uuliyiintii dowladda aad qadka adugu aad ka mid tahay aad aad hadda qadka ku jirtid haddana een, dhakhaatiirtu waxay leeyahay ama dhaktarkan wuxuu leeyahay eh, weli habacsanaan jirto oo een, la iskuma toosna dhinaca een, een, een, mas-uuliyiinta arrintaas maxaad uga jawaabaysa waktiga adigoo soo koobaya
waa mahadsan tahay waxaa waaye ahlumaka adraabi shiicariya reer magabuurahooda ayaa kaa yaqaan asaga indha caafimaad ayuu ku eegay iyo takasuskiisa iyo aqoonta uu leeyahay khibradiisa dhinaca caafimaadka ayuu ka eegay anigana ee dhinaca bulshada iyo shacabka oo golaha shacabka oo aniga aan matalayo codkooda oo idan xataa hadaaye marka aniga aan ka hadlayo xabsiyada dadka ku jiro markee niman xabsiyada ku jiro dad fara badan aniga mar aan dhinacaas iyo dekedaha ayaan sameeyey isbitaalkii martine ee maaragtay ee ee karatiinka lagu samaynayo iyo way isa saaran yihiin maaragtay Mm.
xabsiga dhexe marka waxaa waaye waxay yidhaahdeen annaga halkaanaan maaragtay aan maaragtay xaynxayn aan uga xiran nahaye waana nala soo darsiyey karbane maxay dowladda ee idinka golaha shacabka idinka codkeena gudbinaya idinka aad maaragtay arrintaas ka tiraahdeen Waaya.
annaga waa u tilmaamaynaa codka shacabka habarta suuqa caanaha joogto wixii ayada ay tirsanaysa tan yaayada iibinaysa waa u gudbin laakiin aad fulintu aad baad doo u waxay mahadsan taalaa tahay xukuumadda aad baad u mahadsan tahay xildhibaane eh, waxaan u gudbayaa waktiga oo een, gabaabsi nagu ah barnaamijka uu sii dhammaanayo doctor xuseen cabdicasiis eh, oo ah agaasimaha een, een, soomaali sudanes een, noo soo koob waktiga oo nagu yar awgey een, waxyaabaha ugu dambeeya aada leedahay
Eh, runtii aad aa umahadsan tahay waxyaabaha ugu dambeeyaan leeyahay eh, wasiiraddu waan aragnay fariimaheedu eh, inay nidaam midaynaya ay samayso bulshadu Eh, dhakhaatiirtu aan runtii eh, isbitaalada barefadka ka shaqeeyo iyo dhakhaatiir profesor oo jaamacadaha wax ka dhigo inay istiraatiijiyad ay kula shaqayso ay la timaado waayo eh, afka ayada ay ku hadlayso waxaa loo arkaa inuu af siyaasadeed uu yahay Eh, runtii waxayna ka tirsan tahay marka arrimahan oo kale ay yimaadaan waxaa loo baahan yahay in eh, system ama tiim dhexdhexaad ama guddi madax bannaan in loo sameeyo si bulshada ay fariinta u qaadato gaalada waxaad arkaysa inay kuleeyihin inaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin aabayaasheenaan kasoo gaarnay marka waxaan shaki ku jirin bulshada group walba qofka ay ku xiran tahay ay lahjada ama ay warka ka maqashaa marka wasiiradu dad badan oo waxaa jiro eh, hadalkeeda u arkayn inuu siyaasadaysan yahay marka in ay wasiiradu eh, la timaado mowqif ama istaraatiijiyad midaynayso bulshada qaybaheeda kala duwan guddi madax bannaan eh, runtii wasiiradu inay la timaado meelaha bulshooyinka wadooyinka inay ku samayso tubooyin oo shirkadaha biyaha bixiyo ay kala hadasho arrintaas Mm.
in eh, glofisya iyo face mask iyo meelaha qaar lagu qaybiyo eh, si ma garanaysa ay qofkaas qofka kaleeto uu seef uga noqdo Een, radio muqdisho shaqada aa wadaan inaad laba jibaartaan dhakhaatiirtu brefadka ka shaqeeya laftirkooda inaan u diro fariina wadanka inay laftirkooda mas-uuliyadda ay qayb ka leeyihiin way jiraan dhakhaatiir badan oo wacyigelin ku mashquulsan sida aniga aan kuu sheegay kow iyo labaatan iskuul inaan booqday xilliyadii iskuulaadka ay furnaayeen oo cudurkan uu cusbay Een, wasiiradu eh, digniinta ay diraysay waxaa ka horreysay eh, runtii eh, digniintayda iyo wacyigelintayda laakiin si marka hadda taa loo mideeyo in eh, barnaamijkaasi ay wasiiradu ay xoogga saarto si bulshadii qaybaha kala duwan laysaga dhex arko midda kale eh, waxaan leeyahay eh, bulshada soomaaliyeed tabarteenna eh, waxaa la yidhi ta- tabar yaro oo taasaaq badna waa naftaada taalukadeed annaga oo ma garanaysa iska tabar yar inaan maalin walba ku hayno cudurkaas nooma imaan karo waa Mm.
sax imilo kululaan ku jirnaa eh, cudurka eh, digrigiisa labaatan iyo toddoba intaasaa lagu sheegaa inuu ku noolaan karo Eh, marka in aanan haddana la dhayarsanin inuu soomaaliya soo gaari karo eh, wasiiraddana eh, codkeedii la qaato ahay in ay keesas ay ka heleen muqdisho aana ilaahay ugu shugrino waxa eh, keesaskan yarka ee aan tirada shanta gaaraynin ilaa iyo saddexda hadda lagu sheego wadanka laga helay inuu ilaahay intaas nooga baso aad baad u Eh, mahadsan runtii in, eh, aad aad baad u taas ay mahadsan bulshada ay xoogga saaraan aad baad u mahadsan tahay Eh, kaasi wuxuu ahaa een, xuseen cabdicasiis oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka soomaali sudanes barnaamijka faafahada covid Sudan.
nteen ayuu nagala qayb galay Een, waxaa barnaamijka inagala qayb galay een, professor een, xildhibaan cumar maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale xuseen cabdicasiis oo een, hadda qadka telefoonka een, een, aad dhegeysanaysenba aad baad u mahadsantihiin
nabad baa macaane ma ka maaranta
dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqdada covid nneteen anigoo mukhtaar cabdicaiis simacdaa idinla socodsiinayay maxamuud faarax siidow ayaa aan eh, farsameynaya intaan barnaamijkan lacana ku kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa murano garsoor ma ka maarantaa mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaa